kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dad kor u dhaafayo toddobaatan kun ayaa ka qayb galay shirka sannadlaha ay qabsadaan ururka bunduuqleyda qaranka ee maraykanka shirkan oo sannadkan ka dhacay magaalada houston ee gobolka texas ee maraykanka ayaa xubnaha ururka kulankoodii culayska ku saareen sidii ay uga hortegi lahaayeen ka hadalka xakamaynta haysashada hubka shirkan ayaa imanaya kadib laba toddobaad markii kongareesku maraykanku uu hor joogsaday sharci la doonayey in lagu mamnuuco haysashada hubka haddaba taariikhda awoodda dhaqaale iyo ta siyaasadeed ee ururkan ayaa waxaan ka waraystay maxamed ismaaciil oo loo yaqaano mow maxamed waxa uu la shaqeeyaa waxda booliiska ee magaalada atlanta ee gobolka georgiya waxaana uu marka hore ka hadlayaa taariikhdii ururkan runtii ururkan waxaa la aasaasay eighteen seventy one kii waxaana aasaasay laba nin oo ka tirsanaa ciidamada maraykanka oo la kala oran jiray colnel william c chark and general george wingate waxayna foomgareeyeen ama ay aasaaseen ururkan eighteen seventy one in new york state meeshaasay ka bilaabantahay arrintu markii ugu horreysay waxayna ahayd in ujeedadoodu ay isugu keenaan dadkii askarta kasoo ritaargaroobay si ay u yeeshaan urur oo ay u aasaasaan xidid maaragtay nimanku ay isugu imaan karaan waan gartay waxay ku doodaan qodob dastuurka maraykanka ku qoran oo odhanaya dadku inay xaq u leeyihiin inay haystaan hubka waxaana taariikhdu sheegtaa in maraykanka uu kala fogfogaa berigii hore oo dad ay miyiga deganaayeen ayna u baahnaayeen inay is ilaaliyaan marka arrintaasi duorintee leeg bay ka qaadatay in xubnaha ururka ay bataan aada iyo aad bay runtii uga qaadatay saad u sheegta wey ujeedadu markii ugu horreysa waxay ahayd constitutionka maraykanka qodobkiisa labaada wuxuu sheegayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay hubkooda ay hub iibsan karaan oo ay qaadan karaan si ay isku difaacaan taa waa run wey laakiin sidaan kuu sheegay goolkii ugu horreeyey horta markii ugu horreysa waxay ahayd inkastoo every ajenda walba uu wax ka dambeeyo inay ahayd ta ugu weyn waxay ahayd inay promote gareeyaan shooting on a scientific ay iyagu ay lahaayeen oo ay ka dambeeyeen oo ay lahaayeen waa inaanu baranaa oo xagga science ahaan bay ka imaanayeen inay iyagu waa sida uu ku qoray ninka la yidhaahdo colonel church september seventeen nineteen eighty one kii magazinekaas uu ku lahaa waxaan anagu ujeedadeedu ma aha inaan dadka ku dhiirigelino inay hub urursadaan ee waa scientific ahaan buu ka imaanaya iyagu marka aad bay ugu leedahay dad badan baa markay arkaan markay maraykanka dhibaato yar ka dhacdo inay ku ordaan oo ay urursadaan hub waxaana ujeedadaas oo dhanna kasii dambeeya run ahaantii markaad ufiirisid maraykanka waa kambaniyada sameynaya hubabka ee iibinaya oo iyagu ajendo weyn la iyagaa finance gareeya waxaan o dhan waan gartay marka markaynu ka hadlayno dhinaca siyaasaddeed iminka sheegtay in kambaniyadaasi ay yihiin kuwa lacagta badan ku bixinaya siyaasaddii bay faraha la gashay xildhibaano ka tirsan koongareeska ayaa aada ugu xidhan ururkan bal xiriirka ka dhexeeya ururkan bunduuqleyda maraykanka iyo siyaasiyiinta xubnaha ka ah labada aqal ee koongareeska dad wax iiga sheegtid wallahi horta marka ugu horreysaba koongareesku waa pro gun waxay yidhahdaan waa iyagu waxay taageersan yihiin ganka sidaad u ogsoon tahayna maraykanku nina maaragtay xafiis way ku adag tahay inuu keligii galo isagoon haysanin wax caawimaad aha xagga dhaqaalaha ah oo ku riixa xafiiskii marka run ahaantii dhaqaaluhu waa waa midda ugu muhiimsan ee maraykanku ay xafiisyada ku galaan n r gu waxay iyagu waxay ku leeyihiin xoog ay ka dambayso warshadahan sameynaya hubka oo ay finance garaynayaan nin alla ninkii arrintooda meel marin kara marka siyaasaddu aad bay runtii ay u galeen xagga dambena hoos bay ka wadaan oo aad bay u wadaan oo iyagaa ka mas-uula waxaa jiray naag republican ahayd oo tennessee deganayd oo ka ahayd senator last year waa laga qaaday sababtuna waxay ahayd ninkii kasoo horjeeday ama la tartamayay ayaa waxay n r u lacag badan siisay marka n r u ma aha company iska maaragtay sida organization waa very maaragtay financially and politically stable aad u ah marka dhaqaalaha amin siyaasadda maraykanka aada iyo aad bay ugu jiraan oyna u saameysaa congreskuna markaad u fiirisid in majority waxay raacsan yihiin waa program way oo kama soo horjeedaan in hubka kiisa yar iyo kiisa weynba la xadido ama la joojiyo waxaa jira in hubkuu dhibaato geystay markaad ereegtid iskuolkii ku yaallay gobolka connecticut gobolka colorado haddaad eegtid meelo fara badan waxaa jira tusaalayaal aad u xanuun badan markaad eegtid bulshada maraykanka dhexdeeda madaxweyne obama isagoo arrintaasi ka duulaya ayuu wuxuu bilaabay hindise la doonayay in lagu xakameeyo hubka sida cadna laba wiig laba toddobaad ka hor waa kii ku guuldaraystay inuu arrintaasi meel mariyo marka markaad eegtid xanuunka uu bulshada maraykanka ku sameeyey dadaalka madaxweynaha xaggee buu gaadhayaa baad is leedahay xadidaadda hubka wallahi xadidaadda hubku horta waa arrin reality oo maraykanku ay u baahan yihiin inay u xakameeyaan haddii kalese gacanta ka baxaysa waxaad arkaysaa qof kule waan isdifaacaya oo isku difaacaya aska hub aynan askartu haysaninba iibsanaya oo dadki dagaalamaya cadowga kale la dagaalamaya ayna iyagu haysaninba marka arrintu waxa weeye waa arrin aad u adag waxyaalaha runtii hadda obama sii yaro wiiqay plankiisii ama ajenduhu watay waxay ahayd staydadii baa bilaabeen inay iyagu sameeyaan ruleskoda ayna federaalkuna soo dhexgelin karin inay korka maaragtay kala socoto un moogiyay marka maadaamay stateskii implementgareeyeen inay iyagu kusoo rogaan hubka magaalada ama dadka lagu laga iibiyo shacabka sharciyo ay iyagu uleeyihiin locally waxay noqotay inay aada u yaro wiiqdo siyaasadii ama fikirkii white houseka uu watay ama federal governmentigu marka dawas waxyaalaha ugu dhibka badnaa ee ku keenay wiiqida waxay ahayd staydadii baa hoos ka soo baxo oo yidhi annagaa handlgaraynayna waxyaga annagaa samaynayna sharciyada iyada dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka oon maanta ku soo qaadanay ururka bunduqleyda qaranka ee maraykanka oo toddobaadkan shir ku lahaa magaalada houston ee gobolka texas kana hadlaya sidii ay hor joogsan lahaayeen siyaasadaha la doonaya in lagu xakameeyo haysashada hubka intaynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo